أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waa subaxnimo axada taariikhdan waxay ku beegan tahay labaatanka bisha jamaadul awal sannadka hijri ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada wararkeena saakay kuwooda ugu waaweyn howlgallo kala duwan oo lala beegsaday kufaarta iyo murtadiinta ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga salifiyadda kenya kataa'ib ali khibaariya ayaa baahisay filan cusub oo ah qaybta sagaalaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool ee sannadka hijiri maamul goboleedka gaalaraaca ah ee jubbaland ayaa uga digay taliska kufaarta afrikaanta iyo midka u-n-ka in ay ka qayb noqdaan xiisadda kala dhexaysa kooxda riddada soomaaliya askarta kufaarta xabashida etoobiya ayaa dib u celiyay diyaarad siday xubno ka tirsan kooxda riddada oo doonayay in ay ka degto garoonka diyaaradaha degmada garbaharey ee wilaayada gedo mid ka mida beelaha dega wilaayada gedo ayaa shaaciyey in ay naf iyo maal kaga qayb qaadanayaan jihaadka bariga afrika kadib kulan ku soo gabagaboobay degmada ceelcadde ee wilaayadaas hoggaanka dhaqanka beesha mursade ayaa ka tacsiideeyey geeridii ku timid suldaankii beeshaas qaybteeda degta wilaayaadka islaamiga ee jubbada hoose iyo jubbada dhexe intaas waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii wararkeena kuwooda ugu waaweynaa haatanna u diyaar garooba warkii dunida oo dhammaystiran howlgallo kala duwan oo lala beegsaday kufaarta iyo murtadiinta ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya ee gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga dowladda silibiyadda ah ee kenya warkaas waxaa inoo haya walaalkeen yaasir maxamed ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaaday wilaayada gado ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta xero koowaad ee degmada luuq oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada gado waxaana halkaas ka dhacay dagaal laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dhanka wilaayada bokool waxay ciidamada mujaahidiinta howlgal saacadihii lasoo dhaafay ay ka fuliyeen afaafka hore ee degmada waajid ay ku dileen murtad lagu magacaabi jiray isaaq sangar kaasi oo caan ku ahaa dhibaataynta dadka shacabka ah ee ku dhaqan degmadaasi dhanka gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda ah ee kenya ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka alonge ee hoostaga degmada lafey ee gobolka mandheera waxaana dhawaqa rasaasta dagaalka si aadah looga maqlay deegaana ka fog goobta uu dagaalku ka dhacay maalin ka hor ayay ahayd markii ciidamada mujaahidiintu kamiin u dhigeen kolonyo askarta saliibiyiinta kenya oo ku socdaalayay duleedka deegaanka wargaduud ee hoostaga degmada ceelqaalow ee gobolka mandheera weerarkaasi dhabagalka ah ayaa lagu dilay siddeed askari oo kufaarta kenya ah waxaana lagu dhaawacay toban askari oo isla kufaarta kenyaatiga ah waxayna mujaahidiintu kamiinkaasi ku gubeen gaari kooyal ah oo qori dhishiikaa saaran yahay howlgalladani ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda ah ee kenya ayaa ku daba fiilaya weerarada geesiyada tawxiidku ay ku naafeenayaan cadowga allah ee kusoo duulay kudhaqanka shareecada raxmaanka
mahadsaned yaasir kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay filin cusub oo ah qaybta sagaalaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha ee sannadka hijri walaalkan abu xasan ayaa warkaas inoo haya
fiidiyowan oo ah mid kooban waxaa la daawan karaa saddex daqiiqo lix iyo labaatan sekin waxaana uu ku saabsan yahay mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool ee laga qeybiya degmada saakow ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe kataa'ib al ikhbaariya ayaa markan baahisay qaybta sagaalaad ee mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool iyadoona soo bandhigtay qaar ka mida dadkii loo abuuraya mashruuca dhaqaalaha kuwaasoo qaar ka mida la siinayo soddon iyo shan neef oo ari ah halka qaarka kalena la siinayo shan neef oo geel ah waa qaybtii dhaqaale abuurka ee xarakada shabaabulmujaahidiin ay u sameynaysay qaar badan oo ka mid a dadka muslimiinta ee ku nool wilaayaadka islaamiga waxaa filimkan ka soo muuqanaya qaar ka mid a dadka nasiibka u yeeshay in dhaqaalaha loo abuuro waxayna mahad alle kadib u mahadceliyeen xarakada shabaabulmujaahidiin iyagoona tilmaamay in xoolahan ay dhaqaalaysanayaan sakada soo socotana hadduu alla idmo ay qayb ka noqonayaan dadka muslimiinta ee laga qaadayo sakada cabdulaahi cusmaan oo jooga hadda dalaalka saakow soddon iyo shan neef ari ah faraxsanayna maanta alxamdulilah marba faqri ala maanta taajir baa noqday ilaahay mid ka ka dhigay gaal alla ha burburayo magacayga waa macna cali xasan xuseen deegaankayga waa aadan hiray oo tuulo qabow hoos imaad degmada saakow waxaa la siiyey soddon iyo shan neef ari ah ilaahay aad u mahadsan kadib mujaahidiinta ayaa ku mahadsan marka waxaan leeyahay islaamka allah cizay gaalada allah hajibiyo marka anigana waxaan rajaynayaa inaan zake aan bixiyo oo arigan aan aad aan anaha aniga aan sha- dadaalo arigan aan dhaqaaleeyo zake in layga qaado ayaan aad u rajaynaya arigan aan dhaqaaleeyo cabdiraxmaan musdaf waxaa lii siiyey soddon iyo shan neef oo ari ah hadda iyo ko nabad iyo guul ase islaamnimada allah qaweeyey marow dhaahir aadan deegaanka cindooga waa degmada saakow shan neef oo geel ah farxaddaydu waa fiican tahay walaayada ayaana ku mahadsan
xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa dad badan oo muslimiina u abuurtay dhaqaalo waxaana dadkaasi la siinaya soddon iyo shan neef oo ari ah shan neef oo geel ah iyo toban neef oo lo ah waxaana dadkaasi lagu dhiirageliyey in xoolaha ay dhaqdaan ayna noqdaan dadka muslimiinta ah ee qaybta ka noqonayo dadka sakada bixiya ee siiya dadka masaakiinta iyo fuqarada ee ay ku waajibtay in sakada la siiyo
جئنا لنشر الخير فانصرنا يا مولانا لا نبتغي الدنيا فقد هجرنا maamul goboleedka gaalraaca ee jubbaland ayaa uga digay taliska kufaarta afrikaanta iyo midka u n-k in ay ka qayb noqdaan xiisadda kala dhexaysa kooxda riddada soomaaliya warkaasi war kaloo ku saabsan askarta kufaarta xabashida etoobiya oo dib u celiyey dayaarad siday xubno ka tirsan kooxda riddada oo doonayay inay ka degto garoonka diyaaradaha degmada garbahaarey ee wilaayada gado walaalkeen nuur cali warsame abuusheeba ayaa wararkaas inoo haya war-saxaafadeed ka soo baxay maamulka ashaara dirirka jubbaland ayaa waxaa fariin loogu diray taliska kufaarta afrikaanta iyo midka u n-ka waxa uuna maamulka jubbaland ku wargeliyey labadaasi dhinac inaan diyaaradahooda imaanaya kismaayo loo adeegsan dano siyaasadeed sidoo kale maamulka riddada jubbaland waxay walaac weyn ka muujiyeen tallaabooyinka uu qaadayo xafiiska ra-iisul wasaaraha kooxda riddada kuwaasoo u muuqda sida war-saxaafadeedka lagu sheegay inuu adeegsanayo diyaaradaha u n-ka iyo kuwa atmis si culays loogu saaro maamulka murtado axmed madoobe taasna ay horseed u noqon doonto dagaallo ka qarxa gudaha kismaayo oo u dhexeeya dhinacyada kooxda riddada iyo jubbaland dhanka kale xubno ka socday kooxdii riddada soomaaliya oo ka soo duulay magaalada muqdisho kuna sii degi lahaa garoonka diyaaradaha garbaharey ayaa saacadihii lasoo dhaafay loo diiday inay halkaasi ka soo degaan wafdigan oo isugu jiray xubno ka tirsan maamulka riddada ee gobolka gedo iyo xubno kale oo ka socday villa soomaaliya watayna diyaaradda militari ayay ciidanka xabashada etoobiya ee ku sugan eerboorka degmada garbaharey u diideen inay ka degto diyaaraddaasi halkaasi iyagoona sheegay inaysan amnigooda damaanad qaadi karin oo ay tahay inay dib ugu laabtaan magaalada muqdisho marba marka ka sii dambaysa waxaa sii xoogaysanaya khilaafka iyo xiisadda ka dhexe taagan maamulka riddada jubbaland iyo kooxda riddada soomaaliya waxaana suuragal ah in deegaano ka tirsan jubbada hoose iyo gedo ka dhacaan dagaallo labada dhinac dhex mara
mahadsanid abuushayba mid ka mida beelaha dega wilaayada gedo ayaa shaaciyey in naf iyo maalba ay kaga qayb qaadanayaan jihaadka bariga afrika kadib kulan ugu soo gabagaboobay degmada ceelcadde ee wilaayadaas walaalkan cazaam carafaad ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya kulankan ballaaran oo u dhexeeyey wilaayada islaamiga gedo iyo beesha bahaguleed ayaa ka dhacay degmada ceelcadda ee xarunta wilaayada islaamiga gedo kaas oo kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada ugaasiyo nabadoono iyo waxgarad kala duwan munaasabadan waxaa ka hadlay waxgaradka beesha bahaguuleed oo ka hadlay kulanka iyagii wilaayada dhex maray waxaan iniin sheegayaa anoo ku hadlaya afka beesha inaan ku garab taagannahay gabdhahanagana ay caagta tolon iyo buskudkiiyo burka dubayaan ragganagana qiimyada iyo odayaalka iyo nuqubada ahna nafti iyo maalka baan idinla garab taaganay walaalaha mujaahidiinta geeska bariga afrika inaan garab istaagno anoo ku hadlaya magaca beesha bahaguuleed inaan annagu iyo walaayada aan meeshaan ku qaadanay shir shirkaas oo ku dhammaaday guul iyo is-afgarad waxaan ku wada hadalnayna waxaa ka mid ahaa qodobada kow in beesha iyo walaayadu iska garbsato la dagaalanka cadowga iyo waxa la jiro waxay beeshu taageertay israaca ka socdo geeska afrika iyo dhammaan daafaha caalamka waxay kaloo beesha iyo walaayadu isla afgarteen in ay waxbarashada la siyaadiyo oo doorooyinka la badiyo haddaan nahay nabadoonyada beesha bahaguuleed waxaan ka nimid darfo kala dheerdheer intaas jawdiga aan ku bixinnay waxaan u soo marnay in mataqaanaa walaayada aan la shirno oon kala shirno wanaagga horumarinta diinta kutubka ilaahay iyo saan kor ugu qaadi lahayn sidoo kale waxaa madasha ka hadlay nabadoon nuur cabdi aadan oo ah nabadoonka beesha baha guuleed isagoona sheegay inuu beesha ku hogaami doono ku dhaqanka shareecada islaamka waxaa weeye marka beeshu waxay qaadan oy maanta go'aanka saxiixda inay gaalada la dirirto caddaan iyo madowba leh inay la dirirto go'aankaasay qaadatay waxaa kale ooy qaadata beeshu shareecada islaamka inay ku dhaqanto kitaabka allah subxaanahu wa tacaala aysan xagga iyo xagga aysan oga leexanin maanta maadaama ilahi subxana wataala uu noo soo dejiyey oos allahna yidhi in alxukmu ila lilah amara an laa tacbuduu ilaa iyaah maanta beeshu waxay diyaar u tahay kitaabka allah subxaana wa tacaala garab istaagiisa iyo inuu noqdo litakuuna kalimatullahi hiya alculya ilahay kelimadiisa inay sare noqoto oo raayada tawxiidka maanta meel kasta oo waddanka laga taga ugu dambeyntii waaliga wilaayada islaamiga gedo sheekh luqmaan abu anas ayaa kulanka ka hadlay isagoona halkaasi ka jeediyay dardaarano kala duwan maanta waxaa jiro siraac u dhexeeya bayna alxaq walbaadil intaasuu udhexeeya macnaha loolanka socdo adin kale dad muslimiin ah tihiin waxa laydinka sugaayo ama dowraadka diiniga loo soo celcelinaya qofka wuxuu barto ehel u noqdaa waxaa weeyaan waxay tahay waxaan waxa usoo celcelinayna un ummadda waxa weyan diinta ilahi subxaana wa tacaala uu u celcelinayna inay bartaan ay dowraadka waxa weyan diiniga ay qaataan in ay diintooda ehel u noqdaan ay bartaan ku camal falaan dabadeedna waxaa weeyaan ay ummaddii ay sii gaarsiiyaan ayagoo dufaacanayo oo waxaa weeye xurmaadkooda iyo sharafkooda ilaashanayo inay noqdaan dad diineed inay noqdaan ayaa la rabaa weeyaan diinteennan haneefiga ee toosan lagu soo duulay cadowga uu doonayo in waxa weeyaan dalkii iyo diinta intaba uu dabagediyo oo waxa weeyaan baadil iyo quran iyo diin la'aan iyo dimuqraadiyad lagu soo dabaalo maanta waa inaan geerida ka xigna arrinka noocaasa oo jihaad u istaagno oo ilaahi subxaana wa tacaala mujaahidiinta waxa weeyaan hortaagan cadowga aan garab siino oo noqonno odayaal maalinne waxa weeye cadowgu horarka hortaagan habeenkiina ilaahi subxaana wa tacaala wuu ah caabidiin dhanka kale ummadooda waxa weeyaan khayrka iyo wanaagga iyo dacwiga gaarsiinaya kulankan beesha bahaguleed ee ka dhacay degmada ceelcadde ayaa qaybka kulan dhowaan ka dhacay deegaanka tuulo barwaaqo kaasoo lagu heshiisiinaya beesha horaarsame oo ka tirsan beelweynta sade mahadsanid caza ugu dambeyntiina hogaanka dhaqanka beesha mursade ayaa ka tacsiyadeeyey geeridii ku timid suldaankii beeshaas qaybteeda degta wilaayaadka islaamiga ah ee jubbada hoose iyo jubbada dhexe marwaan maxamed ayaa warkaas inoo haya allah u naxariistee waxaa magaalada jiliba ee wilaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe ku geeriyooday suldaan maxamed maxamuud maxamed deeq oo ahaa suldaankii beesha mursade ee wilaayaadka jubbada hoose iyo jubbada dhexe suldaanka ayaa ku geeriyooday cusbitaal ku yaala magaalada jiliba iyadoona lagu aasay qumuuro ku yaala degmadaasi waxaana geerida suldaanka ka tacsiyey ogaaska guud ee beesha murasado iyo nabadoonnada beesha odayaasha dhaqanka iyo sidoo kale ogaaska guud ee beesha murasado ogaas cabdulaahi daahir axmed ayaa ka tacsiyey geeridii ku timid suldaanka iyagoo tacsi u diray ehelka iyo qaraabadiisa anigoo ah ogaaska beesha saddex sagaal murasade waxaan halkan tacsi uga dirayaa uga tacsiyeynayaa dadka ahlada hayo maxamed deeq oo ka geeriyooday nabadoonkii suldaankii dadkii uu ka geeriyooday uu ka baxay maaragtay ilaahay booskiisa allah u bixiyo ayagana maaragtay samariya iimaan allah ka siiyo intaasna waxaan ognahay nin aad u macriifo badan oo qaalihow ahaa waxaan ognahay nin aad yacni u firfircoon buu ahaa wuxuu ahaa nin bashaasha oo aab u furfuran wuxuu ahaa nin ummadda xiriiriya dadka xiriiriya oo maaragtay soo dhoweeya oo cid kasta soo dhoweeya runtii khaasatan aniga maaragtay isagoo jamaama joogo markaan jirib meelaha aan imaado gobolka aan soo galo waa ii imaa jiriya waa islabeyn walaalka aadaan maaragtay isugu dhoweyn markaas waxaan leeyahay hooyo saciido iyo ahalkoodii iyo gabdhihii wa wanaagsanaa iyo dadkii ahalka ahayo oo u dhalay ilaahay khayr iyo ajir iyo xasanaad iyo wiilashii dhammaantood ahalkiisoo dhan si guud iyo si gaaraba iyo qabiiladii oo odaga u ahayo meesha deganeed waxaan leenahay samir iimaan allah naga siiyo gadaashiisana allah nama lumiyo asagana janatu firdows allah u bishaareeyo waxaan halkan uga tacsiye uga diraynaa dadka dhalay oo waalidiinta ah oo maxamed maxamuud dhalay dadkii ou dhalay oo caruurtiisii aheeday xilahadow lahay ahalka qabiilka muslimiinta waa dhammaan walaayada nuuc walbay yihiinba waan uga tacsiinaa insha allahu tacaalaa ilaahaygi subxaana watacaala ee walaalkeenna ha u naxariisto ee bedel khayr hana allahase siiyo annagana bacdiga alla nama fidneeyo si guud haddaan nahay odayaasha waxaan diraynaa tacsiyahaas guud waxaanu diraynaa in allaale iyo inti taqiinay oo dabeecaddiisa taqiinay oo farsamadiisa taqiinay oo dhalintiisa taqiinay oo waxqabadkiisa taqiinay oo la soo shaqaysay oo si guud iyo si gaar ahanab u taqiinay dhammaan baan wada tacsinaynaa walaalkaas ilaahi subxaanahu watacaala sabriya maaha idinka siiyo kuwii ilaahi subxaanahu watacaala bedel khayr qaba uu siiyana allah idinka dhigo asigana waxaan leenahay jannatulfirdowsa allah kuugu bishaarayaan leenahay ummadda muslimiinta ah oo deggan jubbooyinka dhammaantood walaalkood ayuu ahay kula shaqeeyo shareecada islaamka u matelo beelaha dega jubbooyinka kaxe ka xigo walaalaha la degan insha allahu tacaala waxaan leenahay adinkana garabkiina insha allahu tacaala walaal baa soo istaagi doona biidni illaahi tacaala walaalkaasna dhammaantaynba waa naga wada baxay waxaan leenahay sabar iyo iimaan allah naga siiyo allaha u naxariistay suldaan maxamed maxamuud maxamed deeq ayaa xanuun haya kadib ku geeriyooday magaalada jilba waxaana aaska janaasada suldaanka ka qayb galay boqolaal ka mid ah dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan magaaladaasi mahadsanid akhoona marwaan walaalkeen marwaan warbixintiisaas ayaa warkeenii subaxnimo saakay u dambeysay tan iyo kulantidiina dambe war ka lamida intaanu ku kulmi doono dhegeystayaal sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna nicma almawlaa wa nicma annasiir